muslimiinta marka ay gunta gutaan bisha ramadaan ee barakaysan soomkeeda waxay tahay masalada koowaad ee in sha allahu tacaala aynu ka hadli doonaa alxikmatu min zakaati alfitr xikmada iyo ujeeddada laga leeyahay waajibinta la waajibiyey zakaatu lfitr waayo shayga xikmada laga leeyahay oo la gartaa waxa ay leedahay faa'iidooyin fara badan waxaa faa'iidooyinkaasi ka mid ah in qofku shaygii marka uu garto xikmada wanaagsan iyo qaradka wanaagsan ee ku jira inuu ku bixiyo dadaal dheeraada naftiisuna aanay ka gaabin waxaa kaloo arrinkaasi uu fududaynayaa samaynta camalka iyo gudashadiisa xikmada laga leeyahay zakaatu lfitri waxaa ka mid ah waa sako laga bixinayo qofka jasadkiisa iyo jirhkiisa iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga mahadnaqaayo baaqi yeelitaanka uu baaqi yeelay qofka jirhkiisa sanadkaasi dhammaaday ee ka soo wareegay qofku intaa uu jiray sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku waajibiyey zakaatu lfitr qofka yar iyo ka weyn iyo ka aan soomka lagu lahayn iyo kii soomka lagu lahaa intaba waayo maha sako xoolaha laga bixinaayo waa sako jasadka iyo badanka jidhka laftiisa laga bixinayo waxaa kaloo ka mid a xikamka ku jira waa waxtar la taraayo dadka muslimiinta ah ee fuqarada ee baahan saa awgeed baa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waa tucma lilmasaakiin waa quud la quudinaayo dadka masaakiinta ah islaamkuna waxa uu ku dhisan yahay tacaawun iyo waxwada qabsi iyo iska warhayn marka muslimiintu warhaynta ay ka warhaynayaan walaalahooda fuqarada ah ayaa arrintani ay taxqiijinayso waxaa kaloo ka mida xikamka ku jira waa mahadnaq addoonku ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahadnaqaayo nicmada weyn ee uu siiyey taasi oo ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyey oo uu karsiiyey soomkii bishii ramadaan waxaa kaloo ka mida xikamka ku jira waa tuhratun lisaa'im min allagwi waalrafat qofkii soomanaa ayaa waxa ay ka tahirayso ay ka xalaysa oo ay ka maydhaysaa zakaatu lfitri waxyaabihii khaladaadkii iyo dhacdhacii ka dhacay bisha ramadaan gudaheeda soomkiisii ayaa ay dhammaystiraysaa waxa ay kabaysaa nuqsaantii ku jirtay qofka soomkiisa xikamka noocaasiyo markaaynu ogaano ee zakaatulfitri laga leeyahay ama ku jira waxaynu ogaanaynaa ahamiyadda ay leedahay zakaatulfitri xukunkeedu waa waajib faralah waxaa u daliila xadiidka cabdillaahi bni cumar wuxuu yihi farada rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam zakaata alfitri saacan min tamrin aw saacan min shaciir cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunhaa waalsagiiri waalkabiiri min almuslimiin waxa uu faral yeelay rasuulku calayhi salaatu wasalaam zakaatu lfitri iyadoo ah saac saacana waynu sheegi doonaa qadarkiisa saac timira ama saac heeda waxa uu ku faral yeelay addoonkii iyo kii xorta ahaa kii laba iyo kii dhadigaa kii yaraa iyo kii weynaa oo ka mida dadka muslimiinta ah bukhaari ayaa wariyey waxaa kaloo zakaatulfitri inay waajib tahayna tusinaaya qowluhu tacaala wa aatu zakaa hadalka ilaahay u leeyahy zakada dhiiba oo bixiya zakadana ta xoolaha iyo ta badanka iyo jasadka laga bixinayaaba waa soo gudagelayaan culimada qaarkoodna waxaabay soo rareen in ahlulcilmigu ay isku waafaqsan yihiin in zakaatulfitri ay tahay mid waajiba oo faral ah waxaa isweydiin la yaa haddaba ay ku waajibtay zakaatulfitr zakaatulfitri waxa ay ku waajibtay qof kastoo muslima oo qofka gaalka hadduu bixiyo laga aqbali maayo qofka muslimka oo haysta wax dheeraadkaa quudkiisa iyo quudka cidda uu masruufo maalin iyo habeen quudka ku filan isaga iyo cidda uu masruufo maalin iyo habeen wax dheer oo zakada uu ku bixin karo qofka muslimka ee haysta ayaa waajib ay ku tahay oo zakaatulfitri looma shardiyo qofku inuu noqdo hani loomana shardiyo qofku inuu haysto xoolo saka goysa sa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku faral yeelay ilmihii yaraa iyo addoonkii waxaana la garanayaa ilmaha yar iyo addoonku sida khaalibka ay u badan tahay inaanay shay xoola aanay haysan qofka muslimka ahi haddaanu waxba haysan uu ku bixiyo zakaatulfitri oo quudkiisa maalin iyo habeen zaa'idka ama dheeraadka ah waxba laguma laha laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahayna subxaana wa tacaala nafna kuma kalifo kuma waajibiyo waxay karta waxaan ahayn ahlulcilmiguna waa isku waafaqsan yihiin qofkaan wuxuu ku bixiyo haysan inaan waxba lagu lahayn lamana odhanayo qofka u shaqo tag si zakaatulfitri aada isaga bixiso ama lacag soo daynso ama raashin soo daynso si aada isaga bixiso lama odhanaayo wixii markaa uu haysta ayuunbaa la eegaya zakaatulfitri waajib ayaay ku tahay dadka reer miyigaa sida waajib ay ugu tahay dadka magaalooyinka degan waajib ma aha in laga bixiyo ilmaha caloosha ku jira zakaatulfitr culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa sunna oo waa mustaxab in laga bixiyo hadduu gaadhay ilmaha caloosha ku jira xaaladii nafta lagu afuufayey bimacnaa uu yahay mid dhaqdhaqaaqaya oo naftii lagu afuufay culimadeyna waa sunne waxay deliishadeen aathaar ama aqwaal laga soo wariyey saxaabada qaarkood iyo taabiciinta inay ka bixin jireen carruurta waxa weeyaan caloosha ku jirto laakiin waajib maaha waayo dadka uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee zakaatulfitri uu ku faral yeelay kuma jiro ilmaha yar ee caloosha hooyadii ku jira haddii qofka dayn lagu leeyahay dayntaasi ka hor istaagi mayso inay zakadii waajib ku tahay ilaa laba xaaladood mooyaane haddii qofka dayntaa lagu leeyahay qofkii ku lahaa uu ka rabo oo leeyahay dayntaydii ii gud wax zakaatulfitri uu ku bixiyo aan aanay uga hadhahayn xaaladda caynkaasiyo dayntu waxay mancinaysaa ama ay diideysaa qofkaa zaka in la weydiiyo ama in lagu leeyahay sidaasoo kale haddii dayn lagu leeyahay oo daynta waktigeedii la gaadhay in la bixiyo laysku ogaa zakaatulfitri wax lagu bixiyaana aanay ka soo hadhahayn qofka xaaladdaa dayntu way ka hor istaagaysaa zakaatulfitri inay ku waajibto tusaalaheedu waxa uu noqonayaa haddii qof uu haysto saac raashin saac gaadhaya saac amaaha ama daynana lagu leeyahay waxaa arrintaasi la sawiran karaa marka laeg dadka reer miyiga ee raashinka laftiisa kala amaahda oo saacaasi waktigii in la bixiyo laysku ogaa la gaadhay ama qofkii ku lahaaba uu leeyahay waar isii raashinkaygii qofka caynkaasiya saacaasi waa inuu ku bixiyo daynta ee maaha inuu idhaahdo horta zakaatulfitrigaan iska bixinaya ninka waxaanu kala yeellaba waa inuu daynta iska bixiyo zakaatulfitrina saas ayay kaga dhacaysaa oo waxa weeyaan aan loogu yeelanahayn gabadha iyo ninka waalan iyo ilmaha yar dadka caynkaasiyo mas-uulka laga yahay iyagoo aan ismaamulin haddii xoole ay leeyihiin sida raajix ee xoogga badan xoolahooda in laga bixiyo ayaa waajiba oo hadday iyagu xoole leeyihiin qofkii mas-uulka ka ahaa inuu ka bixiyaa waajibkuma ah culimada qaarkoodna masalada waxay ku soo rareen itifaaq in laysku waafaqsan yahay haddii aanay xoolo lahayn dadka caynkaasi gabadha iyo ninkii waalla iyo ilmihii yara xoolo iyaga u gaara haddii aanay lahayn waxaa waajiba ciddii mas-uulka ka ahayd ee nafaqadooda iyo biilkooda bixinaysay ee biilkooda uu ku waajibay zakadoodana waxa weeyaan inay bixiyaan sidaa ka soo aroortay saxaabada qaarkood cabdillaahi bni cumar iyo asmaa bintu abi bakr radia allahu canhuma inay ka bixin jireen dadka ay mas-uulka ka yihiin ee iyaga waxa weeyaan hoos yimaada hase yeeshee gabadhu hadday tahay mid amar diidda samaysay oo ninkeeda aan ka amar qaadanahayn oo daacatu zawj ka baxday oo wuxuu amro ee wanaaga aan fulinahayn oo mid santaagaysa ah oo ninkeedii waxa weeyaan aan waxba ka maqlahayn sida macruufkaa fii kutub alfiqihi ninkeeda wax biila kuma laha gabadha caynkaasi waayo biilkan gabadha la siinaya wuxuu muqaabil u yahay gabadhu waxyaabaha ninkeeda ay u qabanayse wanaagsan ee ugu horeyso daacadu inay ka amar qaadanayso haddii markaa daacadii laga waayo amar qaadashadii gabadha wax biila ninkii kuma yeelanayso waxaa taa la mid noqonaysa zakaatu lfitri oo haddii ninka aanay ka amar qaadanahayn oo sida ay doonto ay yeelayso zakaatu lfitri inuu ka bixiyaa waajib kuma ah haddii waxa weeyaan qofku zakadiisii lagu leeyahay iyo dad uu mas-uul ka yahay zakadoodii laakiin wax wada gaadho aanu haynin ee qaarkood wax zakada lagaga bixin karo uu hayo naftiisa ayaa uu ka bilaabaya sida rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam ibda binafsik naftaada ka bilow hadduu tusaale ahaan hayo hal saac oo zakadiisi iyo zakay dadkii uu ka mas-uulkahaa laga rabo isaga ayuunbaa iska bixinaaya intii kale wuxuu kaga bixiyo mar haddaanu haynin wax dembiya looga raaci maayo marka naftiisa uu ka bixiyo haddii wax ay soo hadrhaan waxa uu ka bilaabayaa dadkaasi zakadooda lagu leeyahay ka ugu soo dhow oo culimmada isku khilaafaan oo ay leeyihin waxa ugu horeeya addoonkiisa waayo addoonku isagu waxa weeyaan kama marnaba kama hoos bixi karo cidda addoonka u yahay marka waa inuu isaga ku xigsiiyo naftiisa waxaa ku xigisay badhaan zawjada wahaakadaa dadku sida marba biilkoodu ugu waajibay ee xagga biilka marka la eego ay ugu kala xaq badan yihiin ayaa zakaatulfitriga bixinteediina ay u kala xaq badnaanayaan haddii tusaale ahaan ay sinaadaan oo dadkaa zakadooda laga rabaa carruurtiisii ay yihiin ilaa carruurtiisi way u siman yihiine waa uu qori tuurayaa oo kii markaa qorigiisu uu soo baxo ayaa zakadii waxa weeyaan uu ka bixinaya haddii qofku yahay qof faqiira oo zakaatulfitri uu qaato oo dadku ay siiyaan faqrigiisa awgii oo sakadaasi la siiyey ay tahay sako quudkiisa iyo quudka cidda uu biiliyo maalin iyo habeen ku filan wax sakada uu iskaga bixiyaana ay ka soo hadhayaan waa inuu sakadii iska bixiyo oo qofku odhan maayo aniga ayaaba laysiiyo aniga ayaa faqiiraba ee maxaan bixiyaa waayo marka hore waxaa zakaatulfitri uu u qaatay isagu oo loo siiyey lixaajati baahidiisa iyo faqrigiisa iminkana markii raashinkaa la siiyey zakaatulfitri waajib bay ku noqonaysaa waayo bixinteedii ayaa uu karaa oo awood iminka u yeeshay zakaatulfitri goorma ayaa ay waajibaysa oo waajibnimadeedu waktige ayaa uu ka bilaabmaya zakaatulfitri sida xooga badan waajibnimadeedu waxa ay ka bilaabmaysaa marka qoraxdu ay dhacdo habeenkaasi ciidda ah marka qoraxdu ay dhacdo ayaa waajibnimadeedu ay ka bilaabmaysa habeenka ciiddu ay soo gelayso ee subaxnimadeedii la ciidayo la tukanayo qoraxdiisu marka ay dhacdo ayaa waajibnimadii zakadaasi ay ka bilaabmaysa waxaana taasi xoogeynaya zakadan waxaa lagu magacaaba sadaqatu lfitri sida axaadiisa kusoo aroortay iyo zakaatu lfitri min ramadaana zakadii la bixinaaye ramadaan marka laga afuro ramadaanna marka laga afuraayo ee aan wakti ka dambeeya la soomahayni waa maalintaasi ciidda habeenkeeda marka qoraxdu ay dhacdo waktigaa wixii ka dambeeya ama waktigaa laga bilaabo ramadaan waa laga afuray oo habeenkaasi niyo ramadaan lagu waaberisan maayo maalintaasi ciiddana maalin la soomaayo maaha marka waktigaasi laga bilaabo ayaa zakaatulfitri ay waajibaysaa habeenka ciidduna waxa uu la xukum yahay maalintaa ciidda ee ka dambaysa waxaana masalada noocaana ka ratimaya ama ka dhalanaysa masaa'il fara badan oo fiqiya oo tusaale ahaan qofku haddii uu islaamo qoraxdu markay dhacday kadib qofka zakaatulfitri lagu yeelan maayo waayo waktigii ay waajibtay ehelu muu aha in wax lagu waajibiyo gaal buu ah sidaas oo kale qofku haddii addoon uu iibsado marka qoraxda maalintaasi ay dhacdo kadib addoonkaasi inuu sake ka bixiya waajib ku noqon mayso waktigaa ka hor ninkii lahaa ayay tahay inuu sakada ka bixiyo waxaa la mid a qoraxda habeenkaasi ciiddu marka ay dhacdo haddii ilmo qofkii uu u dhasho ilmahaasi inuu sake ka bixiyaa waajib noqon mayso waayo waktigii zakadu ay waajibaysay ilmahaas ehel umuu ahayn janiin buu ahaa caloosha hooyadii ayaa uu ku jiray oo dadka sakadu ay ku waajibtay kumuu jirin waxaa la mida ninku hadduu gabadh guursado marka habeenkaasi ciidda qoraxdiisu ay dhacdo kadib oo intaa kadib deeta gabadha uu la guri galo gabadha inuu zake ka bixiyaa waajib ku noqon mayso intaa ka hor ciddii mas-uula ka ahayd ayaa zakadeeda waxa weeyaan laga rabaa sidaasoo kale qofku hadduu dhinto inta aanay qoraxdu dhicin habeenkaasi ciidda zakaatulfitri in laga bixiyaa waajib noqon mayso laakiin haddii waxa weeyaan ashiyaadan aynu tilmaannay sida islaamnimada iyo addoonkaa qofka soo galay iyo ilmahaa dhashay iyo gabadhaa la guursaday inta aanay qoraxdu dhicin haddii arrimahaasi ay soo xaasilaan oo qofku intaanay qoraxdu dhicin uu islaamo ama addoonkii uu iibsaday intaanay qoraxdu dhicin ama ilmihii uu dhashay intaanay qoraxdu dhicin ama gabadhii uu guursaday intaanay qoraxdu dhicin zakadoodii waa lagu yeelanaya oo inuu gudo ayaa waajib ku ah zakaatulfitri qofka haddii ay ku waajibto kama dhacayso xataa haddii uu dhinto oo haddii qofku waxa weeyaan uu dhinto marka qoraxdu ay dhacday kadib waxa uu dhintay iyadoo zakaatulfitri ay ku waajibtay sidaa ogeed mar haddii mar ay ku waajibtay ka dhici mayso waa in laga bixiyo markaa qofkii dhintay arrinta noocaasiyana itifaaq bay ku soo raray culimada qaarkood iyo inaanu khilaaf ku jirin sida almardaawi oo kale alxambali fi kitaab alinsaaf zakaatulfitri waxaa bannaan in la bixiyo maalintaasi ciidda laba maalmood ka hor ama saddex maalmood ka hor in laga sii horraysiiyo laba maalmood ama saddex maalmood ama maalin ayaa bannaan waajib maaha in laga horraysiiya laakiin waa bannaanta waa arrin mubaax arrinka noocaasi waxay u daliishadeen culimadu xadiidka naafi can ibni cumar uu ka warinayo uu soo saaray imaamu lbukhaari wali wa kaana ibnu cumar yucطiha liladiina yaqbaluunaha wa kanuu yucطuuna qabla alfitri biyawmin aw yawmayn wuxuu ku sifeynaya saxaabadu ridwaan ullahi calayhim inay bixin jireen ciidda ka hor maalin amabase laba maalmood imaamu malik raximah llahu tacaala fi lmuwaطa waxa uu ku wariyey isagu aw halaaa qabla alfitri biyowmayni aw halaaa atarkaana sanadkiisu waa xasan imaamu shaaficina raximah llahu tacaala markuu soo saaray wuxuu yihi hada xasan wa ana astaxibuhu waa xadiis sanadkiisu uu xasan yahay aniguna sidaasi ayaan jecelahay in ciidda horteed laba maalmood ama saddex maalmood ama maalin ka hor waxa weeyaan la bixiyo oo lasii horumariyo waxaa kaloo arrinkaas sii xoogeynaya xadiidka uu soo saaray imaamu albukhaari raximah allahu tacaala can abi hurayra oo uu leeyahay abu hurayra rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu i wakiishay oo u dirsaday bixifdi zakaati ramadaana zakadii waxa weeyaan ramadaan oo zakaatulfitriga inaan ilaaliyo ayaa rasuulku uu ii diray waxaa markaa xadiidkaa ku sugan in abu hurayre uu u yimid shaydaan isagoo iska soo dhigay ama isku soo matelay ibnu aadam suuradii ibnu aadam leh oo dabeeta uu doonay zakada iyo xoolaha meesha yaalla inuu wax ka xado saddex habeen ayaa markaa uu ku soo noqday zakaduna zakaatu ramadaana ama zakaatulfitri ayay ahayd waxaa markaa taa laga qaadanaya in zakaatulfitriga maalinta ciidda ka hor ugu yaraan saddex maalmood in lasii bixin karo waayo saddexdaa habeen ee dee shaydaanku uu kusoo noqonaya abu hureyre inuu zakada xado uu doonayeyba waa ay taallay saddexdaa habeen inay ciidda ka horreeyaan ayaana meesha ka cad waayo suurtagal maaha inay ciidda ka dambeeyaan waayo ciidda ka hor waa in la gaadhsiiyo dadkii fuqarada iyo masaakiinta ahaa ee zakada xaq u lahaa oo in meesha lagu sii hayaa ma banaana marka wuxuu tusinaya xadiidkaasi in zakaatu lfitri la bixin karo ciidda ka hor maalin laba maalmood saddex maalmood laakiin sida afdalkee ugu wanaagsani haddii qofka wax dhibaatay aanay ka soo gaadhahayn waa inuu bixiyo marka waagu uu beriyo maalinta ciidda laga bilaabo ilaa inta salaada ciidda la tukanayo ka hor inta udhaxaysa salaada subax ilaa salaada ciidda waktigaa in la bixiyo ayaa ugu wanaagsan waxaa u daliilay xadiidu cabdillaahi ibni cumar wuxuu yihi wa amara biha an tu'addaa qabla khuruuji innaasi ila asalaa rawahu lbukhaari rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu faray zakaatu lfitri in la bixiyo inta aanay dadku salaada u bixin ka hor sida ayaa rasuulku u faray calayhi salaatu wasalaam waxaa la isweydiin karaa zakaatu lfitri waktigeeda waktige ayaa u dambeeya oo haddii laga dambaysiiyo aanay noqon ahayn zakadii la aqbalayey waktigeeda u dambeeya waa salaatu lciid marka la gaadho waktigeedii waa uu dhammaaday salaatulciidna looma jeedo marka laga hadlaayo qofka isaga salaadiisa goorta uu tukanayo ee waxaa laga hadlayaa salaatu limaam imaamka dadka tukanaya meeshii la ysugu imanayey salaadiisa ayaa laga hadlaya miqyaaska taa wax looga qiyaas qaadanayo ee taqdiirka waxa weeyaan lagu qiyaasanaya waa taa waxaa arrintaa u daliila xadiidka cabdillaahi ibnu cabbaas ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam farada zakata alfitri طuhrata lisaa'imi min allagwi wاlrafad wa طucmata lilmasaakiin man addaaha qabla الصalaati fahiya zakaة maqbula waman addaaha bacda الصalaati fahiya sadaqaة min الصadaqaat rawaahu abu daawuud bisanadin xasan wuxuu leeyahy cabdullahi ibnu cabaas wuxuu farad yeelay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam zakaة اlfitri taasi oo طahaaro waa qofkii soomanaa bisha ramadaan oo tahaaro uga laqwiga iyo rafadka wixii dembi iyo dhaawacaya soomka tucma lilmasaakiin quudna waa dadkii masaakiinta ahaa qofka haddaba zakadaa bixiya salaada ciidda ka hor fa hiya zakaatu maqbuula taasi waa zake laga aqbalayo qofka bixiya salaada kadibna fa hiya sadaqatu min asadaqaat waa sadaqad qofkaasi uu la baxay ayuunbay ka dhigan tahay laakiin nin zakadii waajibka ahayd sideedii u guto waajibkii ka soo baxay qofkaasi noqon maayo qofka haddaba bixiyo zakaatu lfitri salaada kadib ama maalintaa ciidda gudaheeda ha bixiyo ama maalinta ciiddu markay dhammaato kadib ha bixiyo qofkaasi wuxuu khilaafay amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam in fara badanoo culimada ka midiina waxay caddeeyeen qofkaasi inuu yahay qof dembaabay oo ka tegay faral waajib ku ahaa laakiin qofku haddii waktigaa ay la dhaafto maaha macnaheedu in laleeyahay ka raaxayso waxba laguguma leheen waa uu bixinaya isagoo dembaabe ayaa haddana uu bixinaya qada'an buu u bixinaya waayo waa xaqay masaakiintu ay leeyihiin oo laga rabo laakiin waxaa dhici karta qofka cudurdaar inuu ku kalifo inuu zakaatulfitri waktiga aynu tilmaannay oo salaada ciidda ah inuu dib uga dhigo waxaa dhici karta qofku inuu qof u wakiisho inuu zakaatulfitri ka bixiyo tusaale ahaan qofkiiba waa uu safraya wuxuu leey war hebelow zakaatulfitri waktigeedii marka la gaadho iga bixi waa waa ka raashinkii ama lacagtaa qaado raashin waxa weeyaan ku iibiyo iga bixi dabeete waxaa dhici karta marka safarkii uu ka soo noqdo inay u caddaato in wakiilkiisii aanu arrinkii samayn oo zakadii aanu ka bixin waktigaa uu ogaaday sakadii inaan la bixin ayuunbuu bixinaya walow maalmo fara badanibaha ka soo wareegaan salaadii ciiddeed waayo cudurdaar ayaa isagu uu leeyahay oo arrinka noocaasiya umuu camdiyin oo umuu kasin waxaana looga qiyaas qaadanayaa salaada oo salaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau yihi qofka ilaaba ama ka seexda marka uu xusuusto ama uu tooso un ha tukado waktiga ayaa waktigeedii ah zakaatulfitrina waa la mid sidaasoo kale waxaa dhici karta warka ciiddu inuu si deg dega dadka usoo galo oo iyadoo goor barqaa la marayo layska sooman yahay ama duhurkiiba lagu dhow yahay in la ogaado in waxa weeyaan maalintu ay tahay maalin ciida oo maalin ramadaan aanay ahayn oo dadkii ay u suurtogeli weydo inay ka gaadhsiiyaan bixintii zakaatulfitriga oo salaaddii ay ka hor u marin kari waayaan haddii saasi dadka ay ku dhacdana dadkaasi wax dembiya ma laha cudurdaarna arrinkaasi waa ku leeyihiin sidaasoo kale waxaa dhici karta qofku inuu waayoba cid sakadaasi mutaysatay oo fuqaraa iyo almasaakiin inuu waayoba safar buu ku jiraa badda ayaa tusaalehaan uu ku safray marka buu saaray meelaha qaarkood baa dee la ysaga soconayaa bil waxaa dhici karta markabka intaa saarani inaanay waxa weeyaan ehel u ahayn zakaatulfitri in la siiyo bad baanu ku dhex jiraa oo cid kale uu gaadhsiin karaa ma jirto hadhow toole markuu helo ciddii mutaysanaysa ayuunbuu siinayaa walow waktigeediiba ha baxee saasoo kale waxaa la mid a hadduu ilaababa bilkuliya oo zakaatulfitriba waa iska ilaabay si isaga sooman ayuu maalintii ciidana iska ciiday zakaatulfitrigiiba waa ilaabay maalin dambe ama wakti dambe ayaa u xusuustay waktigaa uu xusuustay ayuunbuu bixinaya waxaa taasi la mid ah haddii qofku zakadii uu cudur dhiibu idhaahdo waar masaakiinta magaalo heblaayo joogta u geeya oo dabeeto xoolihii zakadu ay lumaan amaba inta jidka loo galo la dhaco amaba qofkii waxa weeyaan uu u dhiibeyba uu khiyaameeyo oo kadib uu ogaado dadkii masaakiinta ahaa zakadii inaan waktigeedii la gaadhsiin isagu wax dembiya kuma laha marka waxa weeyaan arrinkaasi uu ka war helo ayuunbuu zakaatulfitrigiina waxa weeyaan uu bixinaya marka dadka caynkaasi cudurdaar bay leeyihin haddii waktigaa salaada ciidda ay dib uga dhigaan laakiin qofku isagoo arrimahaasi aanay ku dhicin in salaada ciidda kadib uu bixiyaa waxa uu noqonayaa qof dembaabay oo khilaafay amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa iyaduna isweydiin leh zakaatulfitri maxaa lagu bixinaya jinsigee raashinka ka mid oo lagu bixinayo in horta raashin lagu bixinayo ee axaadiisu ay sheegtay raashinkaasi laba ka mida ayaa xadiidkaasi cabdillaahi ibnu cumar uu magacaabay oo ah timirta iyo shaciirta heedda xadiidka abu saciid alkhudrina waxa uu tilmaamay waxyaabo kaloo lagu bixin karo sida zabiibta iyo alaqid oo ah caana fadhiga waxa la yidhaahdo marka waxyaabaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in lagu bixinaayo ahlulcilmiga badankoodu waxa ay leeyihiin iyaga un in lagu bixiyaa waajib maaha ee waxaa lagu bixin karaa shay kasta oo raashina oo dadka waxa weeyaan meesha qofkaasi zakada bixinaya uu degan yahay ay quutaan ama ashyaada xadiidka lagu sheegay ha ka mid noqdo ama ha noqdo waxa weeyaan shay aan ashyaada ka mid ahayn rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam marka ashiyaadan uu tilmaamaya in zakaatulfitri lagu bixiyo umuu sheegahayn in iyaga un in lagu bixiya ay waajib tahay laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ishaarey oo uu tilmaamay ashyaadaasi inay ahayd waktigaasi quudkii dadkaasi ay isticmaali jireen ama ay cuni jireen sidaa ogeed ba abu saciid alkhudri waxa uu yidhi oo saxaabiga xadiidka warinaya ah wa kaana طacaamunaa yowmaidin ashaciiru wاtamru wالzabiibu wاlaqid maalintaa rasuulku lahaa ashyaada ku bixiya raashinka iyagu wuxuu ahaa shaciirta heedda iyo timirta iyo zabiibta oo ah cinabka waxa weeyaan biyo ay ka baxeen iyo alaqid oo caana fadhiga maaha dacaanaynta la lisay dabeeta la fadhiisiiyey kuwa ha moodin waa caano waxa weeyaan candhada lafteeda loogu tago laga soo saaray iyagoo waxa weeyaan fadhfadhiya maaha caanaynta la lisay la fadhiisiiyey kuwa ha u qaadane marka wuxuu tilmaamaya abu saciid alkhudri radia allahu canhu in ashyaada rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ku bixiya inay ahayd ashyaada markaa quudkooda qaalibka ahi ashyaada waxa weeyaan ay cunaan ee ay quutaan marka shay kasta oo dadku waxa weeyaan ay quutaan inay ku bixiyaan weye xataa culimada qaarkood ay ka gaadhsiiyeen ashyaadan axaadiista lagu sheegay haddii dadka meeshaa jooga quudba aanay u ahayn oo aanay cuninba dee zakaatulfitrii ku bixi mayso tusaale ahaan waxaa la idhahda zabiibtu quut maaha dee raashin ahaan loo cuno buldaanta qaarkeed sidaa ogeed culimada qaarkood waxay leeyihin shaygu hadduu sidaa noqdo oo shay la quuto raashin ahaan loo cuno aanu ahaynba zakaatulfitrii ku bixi maayo walow kuwa xadiidka lagu sheegayba ha ka mid ahaadee haddii uu yahay shay la quuto raashin ahaan loo cunona zakaatulfitrigii uu ku baxaya tusaale ahaan haddii dadka qaarkood quudkoodu hilib uu yahay laxam zakaatulfitrigii da way iskaga bixin karaan hilibka quudkoodii wey waa acaamuhu yowmaidin maalintaa mar hadduu raashinkoodii yahay waa ku bixin karaan isagoo cascas iyo isagoo la googooyo muqumadaba galaabo muqumada dee iskaga bixin kartaa zakaatulfitrigii ha baciidsanin makaronaha aad ku bixin kartaa makarona ama ha noqoto baastada dhaadheer ama ka yaro gaagaaban ha noqdo waad ku bixin kartaa mar hadduu yahay quudkii meeshaasi waxa weeyaan laga cunaayey marka khulaastu qowl waxay noqonaysaa isu soo ururiyo wax kastoo beledka aad joogto laga quuto raashin ahaan loo isticmaalo zakaatulfitrigii waad ku bixin kartaa waxaa laakiin muhima inaanad doonan ashyaada liidata iyo ashyaada maciibka ee ceebaysan haddaad tiraa timir baan ku bixinaya oo timir caamiya oo aan la dayi karayn oo la cuni karaynba ad tiraa baan ku bixinaya laa tujzi kaa gudi mayso waxaa culimadu yidhahaan shaygaas waa inaan noqon shay maciiba shay ceebaysan oo liita oo faasid oo si caadi aan loo isticmaali karin waa inaan noqon shaygu shaygaad ku bixinaysa ama timir ha noqdo ama zabiib ama daqiiq ha noqdo ama beriis ha noqdo ama shay kale ha noqdo shay ceebaysan waa inaanu noqon waxa iyaduna isweydiin le inteebaa laga bixinaya intee ayaa la bixinaya qadarkeebaa la waxaa laakiin muhima inaana doonan ashyaada liidata iyo ashyaada maciibka ee ceebaysan haddaad tiraa timir baan ku bixinaya oo timir caamiya oo aan la dayi karaynba oo la cuni karaynba ad tiraa baan ku bixinaya laa tujzi kaa gudi mayso waxaa culimadu yidhahaan shaygaas waa inaan noqon shay maciiba shay ceebaysan oo liita oo faasid oo si caadi aan loo isticmaali karin waa inaan noqon shaygu shaygaad ku bixinaysa ama timir ha noqdo ama zabiib ama daqiiq ha noqdo ama beriis ha noqdo ama shay kale ha noqdo shay ceebaysan waa inaanu noqon waxa iyaduna isweydiin le inteebaa laga bixinaya intee ayaa la bixinaya qadarkeebaa la bixinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay in la bixinayo saac saaca la sheegayaana waa saacii waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la isticmaali jiray haddaad saaca xadiisa ku maqasho ama aada mud maqasho waxaa loo jeedaa kii waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la isticmaali jiray waxaynu sidaa u leenahay saacu dee waa galaan wax lagu miiso oo wuu isbedbedelaya wakti kasta iyo meel kasta wuu kala duwanaanaya markaa hala guurguurin isaga oo odhanin casri kasta saaciisa ayuunba wax lagu miisayaa ee saaca axaadiisu ay sheegaysaa waa kii la isticmaali jiray waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaba saacaasi waxaa axaadiisu ay tusisay inuu ahaa arbacatu amdaad afar mud inuu ahaa mudkuna waa labadaasi sacaboo laysu geeyey muggood oo qof dhexdhexaadoo dee aan gacantiisa weynidu aanay ka badan yaraantuna aanay ka badan waxa weeyaan lagu miisay labadaas sacaboo laysu geeyey hal mar marka la daro waa mud mar labaad marka la darana waa mud labaad mar saddexaadna waa mid afraad mid saddexaad mar afraadna waa mid afraad afartaa jeer ayaa saac laysku yidhaahdaa haddii markaa qofku uu helo saacii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida maalan madiine oo kale iyo magaalooyinka qaarkood saacii nebigu calayhi salaatu wasalaam inta uu leegaa waa macruufa waa laga yaqaanaa culimaduna waa ay dabdiyeen oo waa ay qadareen hadduu helo waa inuu isagii ku bixiyo oo isagii uu ku miiso haddii saacii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u suurto geli waayo sida innagayna haysatoo kalena qiyaastan rabbaaniga oo meesha taalla oo ninna waxa weeyaan aan laga xigin cidina aana isku qabsan ahayn cidina aana isku khilaaf ahayn haddaadan zakaatulfitri inaad iska bixiso labadaas sacabaad isu geysay afartooduun bixi gabadhaadiina afar ka dar ilmahaagiina afar ka dar qof kasta afarun ka dar waxa weye wax ishkaala miyay leedahay waxaan sidaa ku leeyahay miisaanka ayaan ka cararaya in miisaanka laga cararana ahlulcilmiga ayaa waxa weeyaan iiga horreeyey sababta miisaankaan uga cararaya waa laba arrimood waa ta koowaade miisaanka zakaatulfitri lagu bixin karo dee layskuma waafaqin haddaad kutubta iminka eegto culimada mucaasiriinta qaarkood waxay leeyihiin qofkiiba saddex kiilo baa laga bixinaya qaarkoodna waxay leeyihin waxaa laga bixinaya saddex kiilo oo rubucla qaarkoodna way kasii yaraynayaan keebaad markaa qaadan doonta keebaad adu ku bixin doonta taasi waa mid ta labaad waxa weeyaan ashyaadan lagu bixinayo zakaatulfitri isku miisaan maaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam miis ha lagu bixiyo yihi soo maha marka miis lagu bixiyo timirtii iyo sabiibtii iyo daqiiqdii iyo beriiskii wuxuba isku mid bay noqonaya oo haddaad galaan darta dee galaan timira iyo galaan beriiska isku mid bay noqonaya wixiina galaameeya buu ihi dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam in miisaama mu odhan laakiin markaad miisaan ula dhaqaaqdo kiilooga timirta iyo kiilo waxaan ujeedaa galaanka timirta iyo galaanka waxa weeyaan daqiiqdii ma isku miisaanba isku miisaanmaada khalal baa markaa meesha imanaya rasuulkuna in islaag ha laga bixiyo uhi ashyaadaas oo dhan markaa si aada ishkaalaadka iyo khilaafka iyo mushkilada iyo shakigaas oo dhan aada uga baxdo ilaahay gacmahanuu kuu sameeyey ku qiyaam saaci rasuulku calayhi salaatu wasalaam afar mud buu ahaa mudkuna waa labadaas saxaaba oo la ysu geeyey qof kastood ka bixinaysa adigu markaad iska bixinaysaba labadaas saxaabaad isu geysay oo weliba qof dhexdhexaada oo aanay weynayna yarayna waxa weeyaan ka bixi mushkiladoo dhan markaasaad ka raaxaysan nin saddex kiiloo yidhi iyo nin laba kiiloo yidhi iyo nin ka yareeyey iyo nin waxa weeyaan ka badiyey intaba zakaat lfitri laguma bixin karo qiimo macnaa lacag laguma bixin karo naqdi waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay in raashin lagu bixiyo waktigaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu lahaa raashin ku bixiyana lacagtu way jirtay dad lacagta uga baahi badnaa raashinkana waa jireen dadkuna lacagta ayaa raashinka ay ka jeclaayeen waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay inay tahay tucma lilmasaakiin quud inay u tahay masaakiinta lacagtuna dee quud maaha waxaa dhici karta qofkii inuu dhar iska siisto lacagtii waxaa dhici karta waxa weeyaan inuu noolba ka dhigto meel lagu safro waxaa dhici karta in guri qabyo ka ah uu ku dhammaystirto marka quudkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay zakaatulfitri inay tahay meesha waa uu ka baxaya imaam axmed raximahullah ayaa waxaa la weydiiyey zakaatulfitriga ma lagu bixin karaa lacag wuxuu ihi akhaafu an laa tujzi'ahu waxaan ka baqanaya wallahi inay ka gudi weydo qofka lacag ku bixinaya khilaafu sunnati rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam waa sunnadii rasuulka si khilaafsan buu yidhi in zakaatulfitriga lacag lagu bixiya markaasaa waxaa lagu yidhi dad ba waxay leeyihiin cumar ibnu cabdilcaziiz ayaa dadka lacag ka ururin jiray zakaatulfitriga markaasaa imaamu axmed wuxuu ihi raximah llah yadacuuna qawla rasuuli illahi wayaquuluuna qaala fulan qaala bnu cumar farada rasuulu llah waqaala allahu tacaala atiicu llaha waatiicu rasuul wuxuu yidhi ma waxay ka tegayaan qowlkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku raashin ku bixiya buu yidhi markaasay leeyihin hebel baa sidaa yidhi cumar ibnu cabdilcasiis baa yidhi sheekh hebel baa yidhi hadalkii rasuulka iyagoo haya miyay hadal qof kala qaadanaya miyaanuu cabdillaahi ibnu cumar rasuula ka soo warin inuu rasuulku yidhi saac saacan min tamrin aw saacan min shaciir raashin in lagu bixiyo ilaahayna miyaanu odhan atiicu llaha wa atiicu rasuul ilaahay ka amar qaato rasuula ka amar qaato wa qaala qawmun yarudduuna sunna qaala fulaan qaala fulaan wuxuu ihi kuwaasi waa qowm sunnadii rasuulka radinaya oo weliba le hebel baa yidhi hebel baa yidhi inta sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka tageen marka sida waajibka ahi waa in la qabsado sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax lacagana wax weeyaan aan lagu bixin ee raashin lagu bixiyo ilaa inay daruura keensata mooyaane oo qofkii dee maskiinka ee faqiirka ahaa hadduu tusaale ahaan dawo u dhimanaayo laleeyahy haddaan dawadaa la siin naftu waa ay ka aguugeysaa dee qofka caynkaas oo kale daruurada caynkaasi marka ay jirto waa loo siin karaa zakaatulfitri wax uu dawo uu siisto sida uu yihi shaikhu lislaam raximahullah fii majmuuci alfataawa majallada shan iyo labaatanaad safxada labiyo siddeetan xaaladda noocaasi markay timaado sitaa waa la samayn karaa zakaatulfitri yaa la siinaya wuxuu leeyahy ibnulqayim raximahullah sunnada rasuulku waxay ahayd zakadan in lagu gaar yeelo dadka masaakiinta ah ee foqorada ah mana aanu ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam zakaatulfitri mid u qaybiya dadka sideedda qaybooda ee la yidhi zakadii xoolaha la siiyo saas oo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummadda sidaa muu amrin oo muu odhan sideeddaasi sinfi sideeddaa nooc ee suuratu tawba lagu sheegay u qaybiya muu odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam saas oo kale axad min asaxaabana sidaa muu samayn oo saxaabaduna zakaatulfitri cid kale may siin jirin ee masaakiinta iyo fuqarada ayay siin jireen mujaahidiinna may siin jirin dad dayn lagu leeyahayna may siin jirin saas oo kale dad addoomaana may siin jirin oo inay xoroobaan doonaya kuwa soo ururinayana waxa weyaan lama siin jirin almualafat alquluubna lama siin jirin kuwa islaamka lagu soo dhaweynayo ee waxaa la siin jiray almasaakiin waalfuqaraa saas oo kale saxaabada ciddii ka dambaysana saas ayay samayn jireen bal wuxuu leeyahay laba qowl midkood ayaa waxa uu odhanayaa maba banaanaba miskiin mooyaane cid kale in la siiyo oo in miskiin la siiyo ayaa waajiba calaa kulli xaalla in masaakiinta la siiyo ayaa ka xoog badan oo xaq iyo sawaabka uga dhow in la idhaahdo waxaa la siinayaa dadkaa sideedda ee zakada xoolaha la siinayo qowlka caynkaasi ayaana ayma fara badani ay u nusreeyeen lamana odhan karo sida soota ilaahay yidhi inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin ilaa akhiri laaya soota la yidhi sadaqadii zakadu waxa loo qaybinaya sideeddaa qaybood soota la yidhi miyaanay tane zaka ahayn dee sideeddaaba ha la siiyo saa lama odhan karo waayo aayaddu sadaqaadka ay sheegaysaa waa zakaatu lamwaal sida ku cad waxa weeyaan siyaaqa aayaadka sidaa awgeed ayaa culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin sadaqooyinka kale ee waxa weeyaan sida fidyadii oo kale qofku uu bixinaayey iyo waxa weeyaan masalan sadaqadii nadarka ahayd oo qofku uu ku nadaray inuu wax sadaqadaysto inaana waajiba in sideeddaa loo qaybiyo ee masaakiinta iyo dadka fuqarada waxa weeyaan la siinayo waxaa taa sii xoogeynaya hadalka uu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ama hadalka u leeyay cabdullahi bni cabaas rasuulku wuxuu farayay sadaqaة اlfitri oo طahaaro waa qofkii saa'imka ahaa wa طucma lilmasaakiin quudna waa dadkii masaakiinta ah marka masaakiinta in la siinayo ayaa xadiidkaasina uu tilmaamaya lamana odhan karo waa min baabi dikri bacdi afraadi اlcaam oo laa yufiid taksiis lama odhan karo afraaddii caamka mid kamid un baa la sheego taksiis lagama fahaysto lama odhan karo waayo meesha hadyigii rasuulka yaalla calayhi salaatu wasalaam haddii dadkaas o dhan loo qaybin karo rasuulkaa u qaybin lahaa saxaabadaa u qaybin lahaa taabiciinta ayaa waxa weeyaan sidaas samayn lahaa haddaba waxa isweydiin leh garanay in alfuqaraa walmasaakiin la siinayo zakaat lfitr oo cid kale aan laga qayb gelinahay yaa haddaba faqiira oo miskiina oo sifadaa leh faqiirka waxaa la yidhaahdaa aladi laa shaya lahu aslan ka aan waxbaba haysan baa faqiir la yidhahda wax allaalo wax gacanta ugu jiraa baana jirin ha yaraata ha badnaato waxba ma hayaba faqiir baa kaa la yidhahdaa waxaana u daliila qowlka ilaahay subxaana watacaala uu yihi lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim kuwa fuqarada ee muhaajiriinta ee laga soo saaray guryahoodii iyo xoolahoodii kuwaa guryahoodii iyo xoolahoodii laga soo saaree ka fara maran ayaa ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku sifeeyey inay yihiin fuqaraa marka waxaa laga qaadanaya aayaddaa faqiirku inuu yahay aladi laa yamliku shaya ka an waxbaba aan haysan miskiinku isagu faqiirka waa yaro dhaama oo miskiin waxaa la yidhaahdaa aladi lahu shay-un laakin laa yaquumu bihi qofka waxbuu haystaa laakiin maaha wax noloshiisa daruuriga ku filan kaa miskiin baa la yidhahdaa waxaana u daliila hadalka ilahay uhi waama asafiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr waa doontii nabiy llaahi muusa iyo nabiy llaahi khadr ay fuuleen deeta nebi khadr waxa weeyaan uu dildilaaciyey deeta markii dambe uga warramayey nebi muuse sababta u dilaaciye wuxuu yihi dad masaakiina baa doontan iska lahaa oo badda dhexeeda ka shaqaysta waxaana ka horeeyey nin boqorahoo daalima oo doonta noocan oo kale waxa weeyaan dadka ka qaado kala wareega marka ilaahay subxaana watacaala iyaga oo doon leh doon bay leeyihiin badda ay kaga shaqaystaan ayaa haddana uu ku tilmaamay masaakiin doon bay leeyihin laakiin doonta ugama soo baxdo wax nolosha daruurigaa ku filan waxaa maxaa arkaa mar laga qaadanaya qofka waxa dhici karta inuu guri leeyahay haddana waa miskiin laanna gurigaasi noloshiisi daruurigaa kuma filla hadduu doonaya ha kiraysnaado waxaa laga labaatan doolar ku kiraysay bisha ama soddon doolar maxay ugu filaanaya waxa weya reer biilkood waxba uguma filla waxaa dhici karta inuu gaari leeyahay masaariiftii caadiga ahayd oo daruuriga ahayd aanay kasoo baxahayn marka lama odhanaayo qof kastoo wax haystaa waa hani lama odhanaayo ee qofku haddaanu waxba haysan waa faqiiro zakaatulfitriga waa la siinaya hadduu wax haysto laakiin waxaasi noloshiisii daruuriga ahayd aanay ku filayna qofkaasina waa miskiin zakaatulfitrigiina waa la siinaya saas oo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi miskiinku maaha ka luqmada hurmada iyo labada hurmo ay celinayaan ee intaa ku qancaya haddii hurmo loo taago ama laba hurmo intaasi ay ku filan bacdan yar haddii loogu rido haddii xabo timiro la siiyo ama laba xaboo timiro loo tuuro intaasi ay ku filanta kaasi miskiin maaha ee miskiinku waxa weeyaan ka wax ku filan aan helahayn laa yajidu hinan wax ku filan ma helayo waxbuu hayaa laakiin wixii kuma filla noloshii daruurigaad kuma filla dadkuna ma dhaadayaano waxay isleeyihin hebel waxbuu haystaa sidaa awgeed cid wax ku sadaqadaysanaysaba ma jirto markaa kaa dawaafayo waxbaba aan hayn ee hurmadiiyo labada hurmo iyo timirtiiyo labada timirood ay celinayaan kaasi waa faqiir isaga iyo intaa waxbaa loo tuuraya oo dadku inaanu waxba haynin waa ogyihiin laakiin waxaa kaasi kasii daran oo inaad loo ilaaliyo ay tahay kan wax ku filan oo nolosha daruuriga aad ku filan aan haysan dadkiina tacasub samaynayo dhowrsooni waxba aan weydiisanahayn dadkuna baahidiisa noocaasi waxa weeyaan aanay daleersanayn marka labadaasi qolo ayaa la siinaya waxa weeyaan zakaatu lfitr weliba waxaa muhima in aada iyo aada loo dadaalo oo dadka mutaystay aada iyo aada loo taxqiijiyo waxaa weliba sii fiican inay dadkaasi ahaadaan dadka qaraabadaada waayo dadka qaraabadaada ee masaakiinta iyo fuqarada ah zakaatu lfitri haddaad siiso dhinacna waa zakadii oo tiisiya sadaqa aada la baxdo waajib ahayd dhinac kale marka laga eegana waa sila waa xidhiidhin aada xidhiidhisay dadkii qaraabadaada ahaa waxaa la isweydiin karaa zakaatu lfitri ma bannaan tahay koox zakadood in hal miskiin la siiyo tusaalaha ninka waxaa laga yaabaa reerkiisu inay ka kooban yihiin toban qof tobanka qofka zakadooda intuu isku daro hal miskiin ma siin kara ama tusaale ahaan xaafado dhan oo isku xigoo saka dhan intay isku ururiyaan zakaatulfitrigooda mid jaarkooda ku dhex jiro miskiina ama faqiira ma siin karaan cagsiguse ma dhici karaa oo qof qura zakaatulfitrigiisii masaakiin dhowra ma loo qaybin karaa labada arrimoodba waa ay bannaan yihiin waxaa bannaan dad waxa weeyaan jamaaco ahi zakaatulfitrigoodii inay siiyaan hal miskiin oo isugu geeyaan wax khilaafina taa kuma jiro culimaduna waa isku waafaqsan yihiin laakiin de haddii meesha masaakiin fara badani ay joogaan maaha in mid qurun la isugu geeyo ee waa in loo qaybiyo zakadii oo baahidooda dhammaantoodba waa in la tixgeliyo weeyaan waxaa kaloo iyaduna bannaan qof qura zakaatulfitrigii saaciisii in loo qaybiyo masaakiin fara badan laakiin taasi waxa ay bannaan tahay marka masaakiinta ay hayso dhibaato fara badan oo haddii mid quro saaca la siiyo kuwii kale gaajo ay u baktiyayaan markaasoo kale waa in loo qaybiyo xafna xafna xantooba xantooba waa in loo siiyo laakiin haddii masaakiin fara badan oo dee meeshaan wada baktiyaysa aanay joogin in saac oo aynu nidhi waa afartaasi sacab aad toban miskiin isugu keentood xantooba xantooba ama waxa weeyaan masalan aad u u cantoobto ama in yar aad u qadhiidho taasi ma habboona waxaanu leeyahy shekhu lislaam raximahullah arrinka noocaasiiyo may aqoonin salafku saxaabadii iyo taabiciinta iyo dadkii wanaagsanaa nin waliba zakaatulfitrigiisa hal miskiin oo muslima ayaa uu siin jiray hadday arki lahaayeen hal qofa zakaatulfitrigiisii masaakiin fara badan u qarqadhiidhayana way ku inkiri lahaayeen waa ay ku diidi lahaayeen waxay tahay haddii qofkii waxa weeyaan zakaatulfitrigii loo keeno isagoo miskiina amaba se faqiira zakaatulfitri baa loo keenay zakaatulfitrigaasi loo keenay quudkii isaga iyo dadka uu biiliyo maalin iyo habeen ayaa uga soo hadhay haddii zakaatulfitrigii uu iska bixiyo marka ma iskaga bixin karaa zakaatulfitrigii ma iskaga bixin karaa waa iskaga bixin karaa ha taa loo keenay lafteeda waxaa kaloo dhici karta qofkii waxa weeyaan isagoo isagu faqiira oo miskiina in zakaatulfitrigii uu iska bixiyo oo mid kaloo dee faqiir oo miskiina uu siiyo noociisa kii inuu isaguna zakaatulfitrigii intii lafteedii iskaga bixiyo oo kii siiyey laftiisa uu ku soo celiya ma bannaanta suurada waxaan malaynaya waadix tahay nin baa faqiir oo miskiina laakiin wuxuu hayaa wuxuu zakaatulfitriga iskaga bixiyo wuu iska bixiy mid faqiir oo miskiin oo ay ku baxaysaa buu siiyey kiina intuu soo qaaday zakadii la siiyey ayuu isaga laftiisu kusoo celiyo o uu yidhi waar zakaatulfitrigaygii waaya anayga guddoor hebelow waa adiga miskiinka faqiirka adiga laftaadi saas waa saxiix oo waa si waxa weeyaan bannaan waayo ninkani marka hore uu bixinaayo dee zakaatulfitrigu waa ay ku waajibtay oo wuxuu iskaga bixin laabuu hayaa markan dambe uu qaadanayana waxa uu ka mid yahay dadkii zakaatulfitriga in la siiyo mutaystay in lagu soo celiyey tiisa lafteediina dhibaato ma laha oo isagu imika ma laha de qofkii kale ayaa ay ku wareegtay oo mulkigiisa ay gasho oo hadduu doono zakaatulfitri iskaga bixin kara oo iibin kara oo sadaqadaysan kara oo cuni kara sida ayuu yihi imaamu shaafici raximah allahu tacaala waana sida waxa weeyaan qawaacid sharc iyo usuul ddiin waxa weeyaan ay ayidayso ay xoogeynayso masale kale waxay tahay zakaatulfitrigii halkee lagu bixinaya beledkeebaa lagu bixinaya asalku waxa weeyaan zakaatulfitriga inaan la rarin ee qofku beledka uu joogee bishii ramadaan ay ugu dhammaatay walow beledkiisiiba yaanu ahaane inuu ku bixiyo ayaa asala taana waxaa u daliila xadiidka anas radia allahu canhu damaam ibnu tacdaba nin la odhan jira ayaa rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi ilaahay baan kugu dhaariye ninkaa isagoo nin reer miyu ahaa isagoo awrkiisii wata ayuu masaajidka la soo galo oo halkaasu iskaga dabraday ba awrkiisa dabeetu saxaabadii rasuulkuna dhex fadhiya intuu u yimi ba waxa uu yidhi warayinku maxamed warkiineeba maxamed raggiina meesha fadhfadhiya markaasay yidhaahdeen waa kan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta u tilmaameen deetu su-aalo badan buu rasuulka weydiiyey isagoo weliba dhaarinayey dhaar buu wax ku weydiinayay wuxuu ku yihi ilaahay baan kugu dhaariyey ma ilaahay baa ku amray inaad naga qaado zako aada waxa weeyaan ka qaado kuwa yaga aqniyada ah hanigana halka waxaa looga jeedaa ka haysta wax zakadii ku waajibtay u ku bixiyo oo aada u qaybiso kuwa yaga foqorada ah faqaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam allahuma nacam rasuulku wuxuu yihi ha ilaahay baa arrinkaa markhaati ka ahaa ilahay baa saahib faray bukhaari baa wariyey waxaa xadiidkaa laga fahmayaa zakada in laga qaadayo dadka akniyada ah ee beledka degan lana siinayo foqorada beledkaa laftiisa degan sidaas oo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaadi ibnu jabal markuu yeman u diray wuxuu yihi waxaad uga warantaa ilaahay inuu ka ku faral yeelay zako laga qaadayo kuwooda akniyada ah lana siinaayo kuwooda fuqarada fa turaddu calaa fuqaraa'i bukhaariya muslim baa isagana wariyey marka asalku waxa weeye zakaatu lfitriga qofku beledkaasi isagu uu joogee bishii ramadaan ay ugu dhammaatay mar haddii masaakiintii iyo fuqaradii ay joogaan iyagaa ugu dhow zakadii oo ugu xaq mudana waa inuu iyaga siiyo waayo zakadan xoolihii waddankiisa uu kaga yimi laga bixin maayo jasadkiiyo jidhkaa laga bixinaya marba meesha qofka jasadkiisa uu yaalle uu joogo ayaana lagu bixinaya marka taduuru maca aljasad jasadka iyo badanka ayaa zakaatulfitri ay la wareegaysa haddii tusaalehaan qofka uu joogo sacuudiga oo uu waddankana u dhashay waxa weeya waddankaa uu joogo ayaa zakaatulfitriga uu ku bixinaya hadduu yeman iyo oo hargeysa uu joogo hargeysa waa inuu ku bixiyo culimada qaarkoodna waxay idhaha haddii sakadii laga raro beledkii qofka bixinaya uu joogay kama gudi maysa culimada qaarkood ay ka gaadhsiiyeen laakiin waxaanu leenahay asalku waa zakaatu lfitri inaan laga rarin beledka qofka bixinaya uu joogo ilaa inay arrintaa keensata mooyaane maslaxa raajix oo haddii beledkaasi aanu masaakiinba lahayne dadkiisu ay dheragsan yihiin dee markaa zakadii waa la rari karaa oo beled kale oo masaakiin ay joogaan baa loo rari karaa haddii dadka tusaale ahaan beledkaa jooga zakaatulfitrigoodu si fiican ay u kafaynayso masaakiintooda dee waddan kale ay joogaan dad masaakiin oo fuqaraa oo tusaale ahaan isaga ay qaraabo yihiin oo kuwanba kasii waxa weeyaan baahi badan markaa waa loo rari karaa maslaxa raajixa maslaxo iyo wanaag xoog badani hadduu ku jiro rarista markaasi ayaa la rari karaa haddii kale waa in meesheeda waxa weeyaan loo daayo waxaa bannaan qofku inuu qof wakiisho uu u wakiisho zakaatulfitrigii inuu ka bixiyo laakiin waxaa muhima qofkaasi inuu noqdo qof hiqa ah oo lagu kalsoon yahay oo amiina oo zakadii bixinaaya intii waajibka ahaydna bixinaaya waktigeediina bixinaaya qof aan sidaa ahayn qofku inuu zakadiisi isaga dhiibo oo uu ku haleeyo maaha waxaa imika dhacday in dad laga soo qaado zakaatulfitr oo dad ay yidhaahdaan waxa weeyaan waanu qaybinayna dabeete waxa weeyaan iyagu ay iska fuur yeelaan horta iyagoo kuwii ay ku baxaysay baan ahayn kadibna cidda ay siiyaan ay noqoto cidda tusaale ahaan iyagu dan gaara ay ka leeyihiin oo dadkii waxa weeyaan zakada soo dhiibeen sakadoodii ay ka dayacaan dadkii zakadan xaqa u lahaaye in la siiya ahayd alfuqaraa walmasaakiinana iyaga inaan waxba la gaadhsiin sidaa ogeed qofka la wakiilanayo loo wakiilanayo bixinta zakaatulfitriga waa inu noqdo qof lagu kalsoon yahay oo aamiinah waxaa kaloo iyaduna bannaan qofka miskiinka ahi inuu qof u wakiisho zakaatulfitrigii u qabto tusaale ahaan qof reermiya ayaa ku yimi wuxuu ku yihi zakaatulfitrigii baa niyo sanadkan kaa doonaya waxaa tihi war weli waktigii may gaadhin maad sugi may ma sugi karayo xoolihii baa iga dayacmaya buu yihi marka waxaa jirta si sharciya oo zakaatulfitriga isagana aanay ku seegi karin adiguna waktigeeda aad bixin karta waa sida waa inuu qof wakiisho oo aad tidhahdo waar hebel soo ma aragti hebel kaa wakiilo hebel ha kuu guddoomo waxa weyan zakaatulfitrigii marka hadduu qof wakiisho qofkaasi ayaa u guddoomi kara qofkaasi markuu u guddoomo wuxuu ka dhiganya xagga sharciga marka la eegiyo bixintii zakada iyo waktigeedii qofkii la siinayo kale ayuu ka dhiganya qofkii wakiisho kale u ka dhiganya sidaa ogeed kii qofkan wakiishay ee loo guddoomiya hadduu sanad kadib u yimaado oo u qaato qofkaa zakaatulfitrigiisi lama odhanayo si si sharci daraa bay u baxday oo iyadoo salaadii ciidda sanad uu kasoo wareegay buu bixiyey lama odhanayo ee bixinta waxaa laga eegayaa qofkan qofku uu wakiishay marka uu dhiibay waktigeedii ma u dhiibay mise waxa weeyaan wakti kale ayaa u dhiibay waxaa dhici karta qofku inuu zakadii ka bixiyo qof waxa weeyaan aanu mas-uul ka ahayn oo biilkiisu aanu waajib ku ahayn oo aan wakiilanna oo uu sameeyo waxa weeyaan faduulinimo uu sameeyo faduuli qofki inuu noqdo faduuli ninunba waxa weeyaan intuu ku yima waxau ku yidhi hebelow zakaatulfitrigaygii iyo taadii waana isku daree bixiyey ninkaasi mas-uulkaa ma aha inuu ku biiliyaa waajibkuma ahe ilmihiisii ma tihid addoonkiisii ma tihid qofku la hadlayaa gabadhiisii maaha waa tasaruf fuduuliya weeyaan zakada noocaasi gudi mayso oo qofkii maaha inu isku hadlay u hahdo aniga saaxiibkii hebel baa iga bixiyey waayo zakadu waa cibaado niya ayay u baahanta adiguna waxa weeyaan maad niyoon qofkana qof kuu niyoon karo adigii kaa mas-uula oo wakiil kaa ah ma aha sidaa awgeed in adigu aada iska bixiso weeyaan sidaa ayaa itifaaq uu kusoo roraya alimaamu nawowi raximahullah kitaabkiisa la almajmuuc waxaana taa ayidaya qowlu nabiy calayh salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat masale kale waxay tahay iyadana aynu baraarujinaynaa ma banaano qofku in zakaatulfitriga uu bixiyo saac laba tiisi kala ah tusaale ahaan inuu yidhaahdo afar sacab baan bixinayaayo labana ay timir yihiin labana ay daqiiq yihiin laabudda waa inuu min tiisin waaxid ka bixiyo ama timir ama daqiiq ama bariis ama waxa weeyaan arabaki ama qamadi ama almihim raashinka la cuno inta uu bixinaya waa inay noqoto in isku wada jinsiya inuu qaybqaybiyo ma udhaha dhegli qamadiya iyo mid arabaki iyo mid bariisa iyo mid waxa weeyaan timira iga guddoon taa lagaa yeeli maayo waa in isku nooc noqoto waxaa kaloo iyadana aan dee saka noqon ahayn hadduu qofku hayo nisaabkii waajibka ku ah in ka yar tusaale ahaan wuxuu hayaa quudkii isaga iyo ciddii uu biilinayey waxaa dheeraaday nisfu saac saac barhkii baa dheeraaday saac barhkiina dee zakaatulfitri ma noqdo qofku inuu idhaa saacanaan anigu hayaa saacanaan bixinaya taasna looma baah nisfu saacanaan bixinaya taana looma baahna liannahu rasuulku alayhi salaatu wasalam wuxuu ihi saacan saaca wixii ka yari kuma baxaan waxay ka dhigan tahay nin waxa weeyaan haya labaatan adhiya ama sagaaliyo soddon adhiya ama waxa weeyaan geel aan gaadhin nisaabkii zakada lagaga bixinaya ama lo aan gaadhin oo la haddana zakaan ka bixinaya masale kale waxay tahay oo aynu kusoo gebagabaynaa casharkeennan sadaqada ama ha noqoto faralka zakada xoolaha iyo zakada jidhka laga bixinayo zakaatulfitriga iyo ta sunnahaaba qofku inuu muujiyo si muuqato uu u bixiyaa dhibaato ma leh haddii niyadiisu ay wanaagsan tahay oo wax istusnimaay aanay la socon laakiin waxaa aada iyo aada u wanaagsan oo u fadli badan inuu si qarsoodiya u bixiyo ilahay baa yihi in tubdu sadaqaati fanicima hiya wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqara'a fahuwa khayru lakum haddaad bixisaan waxa weeyaan sadaqaadkii idinkoo muujinaya oo si muuqato u bixinaya waa wanaagsan tahay taasi buu ilahi subxana watacaala laakiin haddaad qarisaan oo nimankii ciddii fuqarada ahayd in hoosta aad uga dhiibtaan oo idinkuna aad isla ogaataan fahuwa khayru lakum saasaa idin khayr badan oo idin waxa weeyaan wanaag badan marka walaalayaal zakaatu lfitri axkaamteeda intaasi ayaa waxa weeyaan aan doonay inaan ka idhaahdo waxaana muhima qofka muslimka ahi diintiisa inuu wax ka ogaado inaynu batalaqsanno maaha oo qofku sida ay la noqoto ama sida kusoo duulduusho in waxa weeyaan uu ku dhaqmo ashyaadan qofka waajibka ku ah waxaa fardulcayn ku ah inuu barto cilmigeeda wax weeyaan uu yaqaano oo si yaqiina waxa weeyaan uu barto oo aanay arrimihiisu ku dhisnaan waan maqlay iyo waa la yidhi iyo sidaasi ayaan u malaynaya iyo sidaasi ayaa aniga ila fiican waxaana waa cibaado cibaadana waxaa loo baahanya in la ilaaliyo sidii sharciga ahayd ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey loo guto wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi waslama tasliima kasiira